washington haddaba baaqa kasoo yeeray guddoonka aqalka sare iyo jawaabta maamul goboleedyada iyo tallaabada xigta ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha machadka heritage
waad mahadsan tahay haaruun runtii baaqaas waxaan isleeyahay waxaa keenay xaaladda rasmiga ah ama dhabta ah oo ay siyaasiyiintu og yihiin badankoodu waxa weeye wakhtigiina inuu aada u sii dhammaanhayo xukuumadda kumeel gaarka iyo baarlamaankeeda iyo aqalkeeda sare khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii doorashadana ay aada u baahsan tahay cabdi xaashina iyo waa nin odaya runtii daruucaddaa siyaasadeeda wadaneena ah oo dalkaa runtii taariikhdiisa la yaqaano marka inuu de guddoon ahaankooda iyo aqal ahaantooda iyo shaksi ahaantoodaba inay xaalad saas u cakirin ay waayeelna ka yihiin horta inay wax ka dhaxaan waa laga sugaayo aqalka sarena si gooniya waxaa mas-uuliyad uga saaran tahay inay dee xukuumadda iyo gobollada isku hayaan oo howlahooda fardaamiyaan dadka hadda ishortaaganna waa aya waa ayaga waa xukuumadda iyo iyo maamul goboleedyada marka waa loo baahnaa in runta loo daadego aniguna daraashooyinka aan soo saarayno dhan wax kusaabsanayn in runta loo daadego aada baa loo kala aragti duwan yahay waxaana lagu kalakala aragti duwanaanta waxaa keenaysa danaha baa isdiidan oo labaatan labada kun iyo labaatanka doorashada dhacaysa baa qoloba rabtaa inay si u sallaxato ama wax ka hor degto ama wax ka hor tagto marka waa laisku wada jeedaa iyagoo laiswada fiirinayo ba haddana la rabaa in layskaado ama laysasiro ama laysmarsiiyo marka taasna ma shaqayn karto ceebaha unbaa soo degdegaya marka inuu soo jeediyo war ha laysku yimaado saamilayda ha isku timaado muddo dheerna anigoo ku qaylinaynay iyadoo aan is isku imaanna dee doorasha ma dhici karto sababto doorashadu inay magaalooyinka iyo gobollada ka dhacdo meeshiina dad baa ka taliya oo jooga baarlamaankaana sharciyad buu leeyahay xukuumaddana taladii iyo dhaqaalihi xooga badan baa looga baahan yahay guddiyaalna waa jiraan xisbiyaduna hadde waa dadka cayaarta cayaari lahaa garoonka geli lahaa oo cayaarta doorashada geli lahaa dadkaasoo aan iswaafaqsanayn ceeb baa loo tegahayaa feerada salkeeda ceeb baa loogu tegahayaa marka daruuri bay ahayd in arrintan ra-iisul waaruhu ayaa hadal noocaan oo kale cabdixaashi oo kalea soo bandhigay oo wanaagsan oo ah dee hal soomaalidu hays hesho marka waa loo baahnaa waana la daasan yahay haddaa waa la daasan yahay waaya ilaa haatan waxaa ka jawaabay puntland hirshabeelle iyo jubbaland way soo dhoweeyeen iyagu eedo kalena way u jeediyeen dowladda federaalk sida aad u aragto saddexdaa maamul goboleed ee soo dhoweeyey de dadkaas gobolladaas jooga way u jeedaan in macnaha wayna rabaan oo danahoodaa ku jira oo haddii aan shir dhicin oo talada wax laga gelin oo baarlamaanku intuu yimaado go-aamo iska gaargaaro oo xaliibiyeeray timaado ay talooyin soo jeediso ayagoo aan talada wax laga dhexgelin xaqiiqooyin baa lagu dul abuuraya marka waxay kuwaas diidan yihiin in xaqiiqooyin lagu dul abuuro waxay leeyihiin annagaa talada waxaan laga siiyo labada kun iyo labaatanka dowladdan mandatekeeda maahan mandatekeeda afarta sano hadda dhammaan rabta weeye shanta sano ku xigta afar sano ku xigta anagoo dhan baa talada kule marka waxaana laka siiyo talada oo ha laisku simo maadaama doorashadii la yaqaanay qof iyo codkaysa dhacayn bay leeyihiin sababtaasayna u leeyihiinoo waxay labaatan iyo shanta iyo ugu dhegdhegan yihiin waxa weeye in baarlamaanku intuu shiro oo xaliima tiraahdo sanad baan u baahanahay sideed bilood baan u baahanahay ama maaragtay xeerar iyo qoondooyinkii guddiyaasha hadda la sheegaya intii la sameeyo xaqiiqooyin kale lagu dul sameeyo marka nuxurku waxaa weeye xukuumadda macnaha madaxtooyadaba dheh waxay rabaan in baarlamaanku shiro go-aamo gaaro go-aamadaasna ay la falgalaan maamul goboleedyada oo iyagoo ku doodaya xildhibaanada idinmatala akhlasraa idinmatala dadkaas xamar joogo idinmatala iimaansada maamul goboleedyaduna waxay leeyihiin arrintan waa soo dhaaftay alamtara waa soo dhaaftay iyo afarta sano hore waa afarta kale haddaad waxaas adinku isku biibiyeysataan hadhow annaga meesha dee talana ma yeelan doono waanana dardarayaa xisbiyaduna saasay kuley leeyihiin oo odayaasha xamar ka hadlayaan saasay leeyihin waxay leeyihiin arrinta dhulkaa lasoo dhigo dowladda iyo madaxtooyada warkoodana waxaa weeye aqalaa jira hay-adaa jira ayaga ha la iimaansado ayagaa puntland iyo jubbaland iyo cid walba matala caadi ha la yska dhigo marka qolo kastana sababta dowladdaas u sheegaysa waxaa weeye twentyga prepositioning laysku sameynaya ama lasii lasii hordegaya meeshii qof kasta dantiis ku jirtay marka sababahaasaana ka dambeeya mawaaqifta la qaadanayo
waxaad ka warantaa qoraalka ka soo baxay safaaradda maraykanka oo iyadana u ekaa inay ku xoojinaysay hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha aqalka
waxaa dhici karta inay xataa iyagu horeeyeen waa dhici kartaa inay isku barbar dhaceen oo is wakti soo baxeenna waa dhici kartaa wararkaas shalay waa iska soo dhawaadhacdhacayeen safaaradda maraykanka iyo u n ta iyo security councilka muddo dheer bay ku celcelinayeen sidai bulshada rayidka ugu celcelinaysay saamiiliyadu dadka siyaasadda isla leh banooniga intay dhulka dhigaan ha tashadaan muddo dheer baa lagu celcelinayay dowladdaanna soo furan baan nahay annagaa dalkan ka talina hana la daayo bay siyaasada u ahayd marka hoos waa loola hadlay oo ula hadli jireen hoostii bay macnaha dee wax ku fahansiin waayeen si oo sarbeeb xigeenah baa u n security contract looga soo saaray waa ku fahmi waayeen marka hadda barta twitterka in la yidhaahdo villa soomaaliya waxaa dowladda sharcigu qaba inay mabagureeda la tashato waa canaan iyo iyo indhaguduudis waaye marka quus camal in laga quustay oo dadkana la fahansiinayo waxay aaminsan yihiin adduun baana hawshaa nala ogo nala wadana biyo looga dhibcinayo oo liin looga looga daadinayo camalna waa u eg tahay laakiin guud ahaan waxaa moodaa si in lagu kala aragti duwan yahay xukuumadda madaxtooyada iska dheh iyo maamul goboleedyadaas sada hadlay iyo siyaasiyiin badan iyo hadda safaaradaas maraykanka iyo u n ta soo soo jeedinayaan halaisku yimaado ayaga laftigooduna to be fair to dowladda si loogu laftooda loogu cadaalad sameeyo guddi bay saareen oo maamul goboleedyada la shirshirayay wayna rabeen in la kulkulmeen laakiin maxamudoobaha laga bigisraado la fadhiisamayna ha dhahaan ama maxaa la yidhahdaa cagta ha jiidaan oo ha rabaan inay xaliwanyari soo hormarto oo baarlamaanka hortimaado warkeeda ay keensato ha iska rabaan laakiin wadahadalka ma ay diidaneena way wadwadeen intii ayaana laakiin cag wareejin badan baa lagu tuhmay wakti saasana lama hayo meeshaana haddaan dadkan siyaasadda islale aysan siyaasadda cagta u dhigin qayaldhaanta iska sii badanaysa ajaanibtuna fursaday iska helayaan marka u dambaysana dowladduna tabartaadaa sii yaraanaysa iyo iyo awoodda ay leedahay inta banaanka ka qaylinaysa ajaanibtana awoodoodaa sii badanaysa sababtoo mandatekooda iyo afartooda sana meesha kasii baxaya markii waktigu lix bilood shan bilood lasii gaarana waxaa bilaabanaysa inaan inaan inaan cidna macnaha dee laga laga xishoon ama maaragtay sidii markii hore looga isha looga dadbejiray ama looga dadbin markaan u eegno si waaqici ah maxaa dhici karay kula tahay tallaabada xigta waa maxay tallaabada xigta waxaa weeye laba un baa dhici kara si aan maalin dhaweyd marxalin aan ku qorayay barta twitterka dad raba inay dib loo doorto oo madaxtooyada raggaas fadhiya ay ugu horeeyaan oo door doorasho keliya indhahooda arkaan iyo dad ay ka go-an tahay inaysan nimankaas sidii doorasho ay ku heli lahaayeen aysan intay sallaxdaan ku khasbin baa horta ishortaagan oo iskuna jeeda marka haddaan miyir imaan marka u dambaysa iyagoo ceeb in la ceebooba imaanaysa oo laisku ceeboobo oo farataagtaag iyo fawdo iyo loo gudbo ilaa hadda hadal iyo canaan iyo qayaldhaan iyo waraaqa hadda socda marka haddaan dadkaas aysan ogaan inay aqbalin inay meyska intay fadhiisaan dhahaan warsee waxaan wax xalaala oo qofkan qofna aan dhibi hayn qofna isku danaysanahayn oo si u samayn karna haddaan la dhihin waxay ku tegaysaa farataagtaag iyo ceeb iyo fawdo labada aqal oo baarlamaanka mas-uuliyad weyn baa saaran oo sharciyana hadda inay ansixiyaan degdega waa laga rabaa oo kala duwan haddana markii hore maalin dhaweed sidina adiga guddoomiye ku-xigeenka aqalka sara u sheegayna markay kala tagsanaayeenna shan shan xeer bay ansixiyaan markay wada wada shaqeeyeenna lix iyo toban xeer bay ansixiyaan marka labadaas aqalna waa inay wada shaqeeyaan maxamed mursal iyo cabdixaas cabdullaahi xil gooniya ka saaran dalkan ayagaa hadda moodaa inaysan macnaha xoogaa un aqaladii sharciyada lahaa ay fadhiyaan ayaguna ha wada shaqeeyaan siyaasiyiinta guudna miyir ha isku yeelaan oo qof kasta calafkiisa waxaan heli maayo ninkii loo qoray labaatan in la doorto unbaa soo bixi doona hungurijuqjuqaan iyo iyo iyo xalabsigaan ha layska daayo wixii laga hordegaayo miiska dheesha ha la wanaajiyo sidii doorasho sax ku dhicda ha laga wada tashado civil society-ga iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiintii hore oo xataa iska maqmaqan iyo madaxweyneyaal hore iyo baa jiray ha la raadiyo xataa gud dad ay ku kalsoon yihiin oo soomaaliya ha raadiyan adduunku markii laisku murgo civil society-ga iyo siyaasiyiin iyo ganacsato iyo dad baa la dhahaa dhex gala dadka kaleo soomaalida ogaaleyda ahna oo kala duwanna inay daawadayaasha iska daayaan oo ku baxaan oo loo baahan yahay meeshaan haddaan la wada hadlin waa la ceeboobaya haddii la ceeboobana dadka hadda ugu maaragtay ugu manaha ugu rajada fiican ugu ugu ugu dadaalka badan baa wa wax ka ciidoobahayaan marka shaydaanka la iska naaro taladana miiska hala soo saaro siyaasiyiintaas keliya isku boodboodaysana ma lahane haddaa bulshada rayidka iyo ganacsatada iyo shacabka iyo dadkao dhan baa la lehe ha la tashado haddaan la tashanna ceeb baa lagu talagalaya kaas waxau ahaa agaasimaha machadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo u waramayay haaruun macruuf